run ahaantii arrin la yaab lahaa ka jirta halka sidaas ogsoontihiin muddo hadda bil iyo intaa soo biri ayaa la afduubay mudane yuusuf talfiyow oo xildhibaanka laga soo doortay degmada delawad ilaa wakhtigu sughay meel kastaan tagnay meel kastaan warbixin gaarni xafiis kastoo dowladda aan tagnay maxkamad aan tagnay wax sheeg waa la waayay maxkamadii waxay soo saartay inay dowladda oo dadka amniga ay baaritaan hagaajiyaan ayna maxkamadda war ku soo celiyaan tii wax rasmi ah weli kama soo bixin marka annagoo weli meel kastaba walbahaarka ku jirno raadinayna yaa habeen shalayna la dhahay meyd baa la keenay hostaalka wajeer marka tii meydkii maadaama uu qof si xun loo dili jaraac badan baa loo geysan ahay waa soo saari waysay inay rasmi ahaan ay muujiso qofku u ahay marka shalay magaalada buuq badan baa ka dhacay ilaa subaxan waxaan keenay takhtariin oo biologist iyo takhtariin kale oo d n a iyo wakiilla marka baaritaan dheer ay galeen waxaa noo soo baxday in wax caddayna hadda oy dhihi karin meydka meesha yaalli waa xildhibaan yuusuf marka tii waxay keentay in dib laiskugu noqdo baaritaan kaloo cusub la hagaajiya d n a ga la sugo finger printida la hagaajiya si war rasmi ah lagu soo saara marka tii waxaan tala gaarnay inaan maanta oo duuga la hagaajin karan ay jirin wax caddayn oo maanta dhihi kara meydka hostaalka yaallina waa yuusuf ay soo bixeen ilaa oo takhtariinta caddayn ay soo saaraan marka tii hadda dadkii waan la hadalnay waxaan sugaynaa jawaabtaas inay ka soo baxda takhtariintaas oy wax cad soo saaraan maxaa yeelay d n a ga waa tacliin oo saynska oo oo wax kastaba la ogaan kara maxaa yeelay waxay la kulmeen waalid waxay la kulmeen caruurtiisa iyo xaasiyaalkiisii inay ogaadaan xiriirka faamilgaas iyo meydka meesha yaal marka tii ideed arrintii dib ay nooga dhacday hadda lama amniga maxaa ilaan hadda ay wax jawaab ah ama wax dhaqdhaqaaq ah ay usoo saari laayihiin ma jiraa waxay idinla wadaageen ka mas-uul ahaan maadaama nin mas-uul uu maqan yahay maxkamadna ay amartay in baaritaan deg deg la sameeyo horta run ahaantii waddanka tanna waa inaan ku celiyo af sawaaxil iyo af ingiriisna waan ku sheegay qayb oo dastuur ka baxa waddankan ka jiro afduubidda socoto waa mid ana ka mid ahayn maamulka waddankan ka jira dastuurka waddankan ka jira iyo dhaqanka waddankan ka jira maxaa waddankan waxaa jira sharci oo nin kastaba uu diyaarna u yahay kuna kalsoon yahay inay la geeya una ka qayb qaasta marka dadkan la iska afduubaya dowladda waxaan u sheegaya dowladdan madaxweyne william ruto dastuurka hadda ka socdo oo maalin kastaba dad baa la afduubi leleh inay tahay mid sharci gafah mid dadweynaha u gafsan adduunkana aan ka jirin ana la ogolaan karin waddankaana aan horumar gaarsiinaynin marka waxaan rabaa laabnaha amniga haddii wax tusaaya qaf la tuunsiya ay jiraan haddee dastuur baa jira in maxkamad la geeya qofkina jidka caadiga ugu soo jidbax laakiin qof baa la afduubay ku kalaa maanta maqan nidaamkaanaa dhacay dad indhaha xirteen baa suubiyeen haddii annagama joogno waddan dhacay waxaan joognaa waddan demoqraasi ah kalan dambayn sharcina aa jirta marka waxaan ka codsanay dadka laamaha amniga u weyn inay u hoggaansamaan dastuurka wanaagsan oo waddankan oon lagu dhaqaaqin dadkan aan la tusin wax sharci gaf ah waayo dadka wax maxkamadaha waxay u jiraan waxaa weeyaan in lagu kala baxo waxaa la dhahaa neutral abitus marka taa waa midaan ka xunnah mid oo dadweynaha kenya ay ogolaan karaanna malaha waxaa kaloo nu sheegi qof dadkii oonna tuhunsanna maqnaashada uu xildhibaan yuusuf uu maqan yahay inaa amniga waddanka dadka amniga waddanka ay ku lug leeyihiin marka waxaan ileenaha meel aad joogtiinba yuusuf asagoo nool soo celiya xildhibaan yuusuf ciddiisii degmadiisii meesha laga soo doortay asagoo nool ku soo celiya haddii wax isgafataanna ay jiraan dastuur lagu kala baxaa jira dastuurku sugaaya u hoggaansama alla geeyo laakiin iska afduub ma ogolaan karna taa marka aniga haddaan aha oday waddanka xildhibaanka ceeldahaas laga soo doortin aanna dastuurkaas midaan ogolaan karna ma aha madaxweyne william ruto magacaadan lagu ciyaarin kuwaan amniga ka mid ahoo sharciga gacantooda ku haystaan dowladdaada ay magac ka hadlaynayaan ka hor tag dadkan uma shaqeeyaan meel uu ka jira ma laha taa waddankan waddan burburi maaha waa waddan ay kala dambayn jirta marka taan waxaa leeyahay dadka u weyn laamaha amniga u hoggaansama waddanka dastuurka ka jira qofkii lagu tuhumo sharciga inuu gafay maxkamadda la geeya laakiin dadkaan la iska afduubaya ma yeelayno dadkaan la iska dilaya ma yeelayno dadkaan waa la waayleleh ma yeelayno waddankan waa waddan marka taa yuusuf ku haystaan soo celiyo idinkaa haysatiin laamaha amniga idinkaa garanaysiin meeshaas ku haysiin yuusuf soo celiyo dalkiisa ku soo noqdo waddankiisa ku soo celiyo haddaas ku haysatiin wax sharagafa maxkamad geeyo reewajero horta wixii dhacay waa orta waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo dacoda leh oo hiilada leh oo wakhtigu xushmaa yuusuf la afduubay ilaa hadda sidaa uusa soo saarteen waa ku mahadsantihiin tan kale annaga waxaan u hogaansamaynaa dastuurka waddanka sharciga aan u hogaansamaynaa nabadgelyo aan la ilaaliyo magaalada rabsho aan laga ilaaliyo magaaladeenna aan la burburinin yuusufno sidays ilaahay u qoriy uu mari annagana dowladdu waa u sheegnay yuusuf ina si sharci darro ah lagu afduubay dowladda kenyana waa ka war haysa baarlamaankaan geyni wasiirka amnigaan kala hadalna ilaa madaxtooyadaa ka war haysa marka reer wajeerow idinkoo mahadsan sharciga gacantiina ku qaadanina nabadgelyo aan lagu joogo dhulkiinana aan burburinina idinkana aan isgafinina yuusufna jidkiisa ilaahay u mariyuu maraa annagana waa dadaalayna insha allahu laakiin magaaladiina wajeer rabsho ah ku suubinin annaga taas gacannin kuma suunayn dadka oo hadda oo ku aragnay waxyaalaha magaalada ka dhacay waa midaan ka xunna wajeer annagaa iska leh wajeer lama burburin kara haddaa qof u dhirfanta qofka aday dhinac u raadsa laakiin dadka jidadka istaageen oo guryaha amaba waxyaalaha ku suubiyaan ma doonayna ma kaalmaynaysin yuusuf ninka guri dadeed jibiyo amaba rabsho geysta yuusuf waxaas ku kaalmayni ma laha dhibaataas waddanku geysana qof maskiin baad u geysanaysaa marka taasna ma doonayna waana ka hor imaadsanna ana suubinina qofka suubinayana qof yuusuf dad u ahaya maaha wajeer dan u ahaya maaha muslimada ka xanuunsanaya maaha magaca soomaali ka xanuunsanaya maaha asagana iska xanuunsanaya maaha taasna meeshaasaan ku dhaafayna baaritaanka ilaa iyo meeqaa beri bay qaadanay inta aad hadda ogtihiin maqaalidan dhaha ugu dambe ayakaa sheegayaan d n ga waa wax oo oo very professional waay haddee waayo socdaan ilaa iyo saddex tiim bay ku kala socdeen ayakaa noo sheegayaan sida ugu dhaqsada badan mar waxay dhaheen saddex beri mar waxay dhaheen todoba beri mar waxay dhaheen laba beri laakiin sida ugu dhaqsada badan oo jawaabta ah ayakaa soo kala saarayan waana soo kala saari karaan Ee, qoysku waxay leeyihiin waxaan ku aragnay astaamo inuu yahay wiilkeena meydkeena aasanaa rabnaa baaritaan nagu socda maxaa ugu baaqaysaa ehelka run ahaantii wala tashi baan maadaama oo takhtariin mutacalimiin aan wadnay oo waxay noo sheegeen wax macquul ay ta annagkii dadkii reer ceeldhaas dadkii uu familiga ka dhashay dadka dhan waxaan isku raacsanaa inaan sugno war rasmi oo ka soo baxa ee, nimanka mutacalimiinta oo weliba takhtariinta